inaan ganacsatada soomaaliyeed la wadaago u sheego in badeecooyinka soomaaliya la keenayo kuwa laga dhoofinayaba inaan wada ilaalino tayada badeecadaha la keenayo iyo kuwa la dhoofinayaba taas waxaa xukuumadda ay u xil saartay shirkad noo qaabilsan inay noo qabato hawshaas oo ka shaqaysa in ka badan soddon waddan oo loo yaqaano d j m xarunteeda hadda waxay ku taallaa dekedda weyn intana way ka howlgali doontaa waxaan rabnaa inaan hawshaas garbaha ka wada galno si aan ummadeenna ula wadaagno badeeco wanaagsan waxay dhoofineysana qiimo ugu soo helna insha allah